Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ahaa weriye samafale ah ayay maamulka Somalilan maanta ka sii daayeen xabsiga kadib markii bishii la soo dhaafay Rajab ay ka soo qabteen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer xilligaas wixii ka dambeeyay oo la la'aa halka uu ku xiran yahay Cabdimaalik oo maanta ka hor hadlay warbaahinta ayaa ka warramay sii deyntiisa isagoo xusay inta goor ee uu maamulka Somalilan xarig kula kacay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصبحي مدو صدح يا فرتن عشاء وان كجري حبسي ان الله ايو سغناتي waxay ahayd markii lay qabtay waxay ahayd lay xidhay burca layga soo xidhay yani muddada saddex iyo afartanka cisho ka hor ayay ahayd maanta waxay sii daysay maxkamadda ciidanka somalilan de kolley dadku waxa weeye way isweydiinayaanoo cabdimaalik dhowr jeer baa la xidhay run ahaantii xadhigaygan wuxuu ahaa noqonayaa kii shanaad buu noqonaya shantaa labaan lay xukumina saddex waa lay xukumay mar laba sano laygu xukumo mar saddex iyo bar laygu xukumo mar laba sano laygu xukumo marka labadan lay xukumin waa kii lix iyo tobanka oon dhowr iyo toban cisho xidhnaa iyo kii labada kun iyo afar labaatanka oon intaa xidhnaa aan idiin sheegay saddex iyo afartanka cisho ilaahayna waxaan ka baryaynaa isaga muxuu ahay qadara waqul lan yusiibana ilaa maa kataba allahu lana huwa mawlaana wacala allahi falyatawakal ilmuuminuun waxa weeye wixii muxuu ahayay qoraalkan xadhiguna run ahaantii waxa weye waa imtixaan ninba waxbaa lagu imtixaamaya mid ka mid ah ehelada cabdimaalik muuse coldoon oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa goobta uu saxaafadda kula hadlay ayaa ku booriyey inuu ku taagnaado wixii wanaag ah oo ay ka mid yihiin arrimo marar badan uu cabdimaalik xabsi u galay ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisana laazim wixii u dana dalka iyo dadka iyo diintane laazim wixii u dana diinta iyo dalka labadaba ku dheganow dalkuna waa dalkaagii diintaadna ilaah baa kugu addoonsaday xaqaa ku dheganow dalkeennana waxa weeyaan wax allaale wixii ka hor imanaya baynu dhammaanteen ka hortegaynaa haddaynu saxaafad nahay iyo haddaynu cid kaleba nahay shalay ayay ahayd markii suldaan ay dhalashada wadaagaan cabdimaalik uu maamulka somalilan ugu baaqay inay sii daayaan isagoo u qabtay toddobaatan iyo laba saacadood oo uu ka bilaabay xilliga uu hadlayey ninkan ayaa markii uu hadalka jeedinayey waxaa garabkiisa taagnaa rag hubaysan waxaa kaloo aan doonayaa inuu soo daayo oo uu soo raacinaya waa hadda waa laba-iyo toddobaatan saacadood cabdimaalik muuse coldoon cabdimaalik muuse coldoon waa toddoba nin weeye markaa toddobadaa nin ee xidhan waad garanaysaa inay kaahinow toddobadaa nin ee xidhan laba-iyo toddobaatan saacadood ka tirsa saacadda aan kula hadlayo waa inay xorriyaddooda helaan coldoon ayaa markii la qabanayey wuxuu maamulka somalilan ku beegsaday inuu ka hadlay heshiisku sheeggii uu maamulkaasi la galay dowladda itoobiya xilligaasi oo uu la dareen noqday bulshada soomaaliyeed ee jooga daafaha dunida